maadaama maalin waliba ay xeybta liidow u soo dabaal tagaan dad aad u fara badan waxaa qaybo kala duwan oo xeybta agteeda ah lagu kareeyaa jaakadaha dabaasha taas oo ah fursad ganacsi oo ay la yimaadeen dadka halkan ku ganacsanaya xaawo yuusuf waxa ay ka mid tahay dadka ka ganacsada kiraynta jaakadaha dabaasha waxa ay tilmaamtay in fikraddan ay ku dhalatay kadib caqabadaha dhanka nolosha ah oo soo food saartay iyadoo sheegtay muhiimadda ay leedahay inuu qofka xirto jaakadda dabaasha xeebtaanan imiday maalmihii hore waxaan ku bilaabay biyaha qubayskan ka gedi jiray wiilasha biyahaas qubayska markaan ka gadgado wixii ah iiga soo baxaan qaadi jiray jaakadaha aanan keensadhay weliba xataa anigoo aan haysan lacagta maaragta aan meelo meelo ka waxwaxeeyey waa helay alxamdulilaah waa adiga ilaahay waa naga risiqa alxamdulilah waa ku najaxnay meel dheeraan ka imaada aniga gubadleyan ka imaadaa nolosheenna waa ka maaraynaa alxamdulilaahi shukr rabbilcaalamiin marna waa eber marna waa ka helnaa ganacsi oo dhanaa sidaa marka wiilasheennana hadday bahashaas xirtaan alxamdulilaahi shukr rabbilcaalamiin weli lama arkin qof jaakat haysatoo meyda oo badda laga soo saaray laakiin qof aan jaakat haysanoo meyda waa la arkay kolley ilaahayaa nafta maareeya oo dhaqaaleeya laakiin alxamdulilaahi waxaan isleeyahay ciyaalkiinna waa nololay u tahay dhanka kale faa'iise cabdinuur oo ka mid a dadka u soo dabaal tagay xeebta liido waxa ay sheegtay inaysan marnaba ka tegin inay xidhato jaakadda dabaasha si ay khatarta mawjadaha badda uga badbaado maanta jawiga liida ay shidan tahay waxaa u soo baxay xeebta inaad ku damaashaado jaakadda aad degdeg aa arkaysidna waa xidhanahay waayo dikoos markaa imaado xeebta jaakadbadaba jaakad la-aan ma gelo jaakaddaasiyaa ku galaa dabcan waxaan dhihi lahaa dadka aanan saas u waxaynoo muqdisho way caan baxday wayna hormartay damaashaadkeeda mar kasta u imaada waddankeena waa waddan hormaray dhalinta oo qorbaha rajaynayaan waxaa dhihi lahaa soomaaliya uursada waayo waddankiina aydii ifaayo anwar yuusuf salaad waxa uu dhankiisa sheegayaa in xidhashada jaakadda badda ay muhiim u tahay qofka aan dabaasha aqoon iyo weliba kan yaqaana jaakadan waxaa u wataa in aan qofka dabaalka seenin iyo qofka dabaalka saayaba way anfacaysaa badbaadana waa jaakadan cabdishakuur cusmaan jimcaale waxa uu dhankiisa inoo sheegayaa inuu yahay qof dabaasha yaqaana sidaas ay tahayna uu wato jaakadda dabaasha isagoo sheegay in mar waliba ay muhiim tahay in qofku uu ka fikiro noloshiisa iyo sidii uu ku badbaadi lahaa caad ahaan aan dabaasha u aqaanaa laakiin wax walba imaan karo meeshaa ku jira bad waaye marka markaasoo kale inay caawisaa u qaatay marka caad ahaan laakiin dabaasha waa aqaanaa laakiin wax walba bilaadan wax walba kuga imaan kara badaa ku jirta marka markaas in kale ay caawisaa u wata marka aad joogtid xeebta liido waxay indhahaagu qabanayaan dad fara ku tiris ah oo xidhan jaakadda dabaasha marka loo eego tirada xaddhaafka ah ee ku dabaalanaya xeebta taas oo ah arrin u baahan in laga feejignaado